waliba magaalada baydhabo la ka daafray toddobaadka wacyigelinta ku dhanka isticmaalka bacyada halka markaas oo markaasi wadajare aan isku kaaladaayeen wasaaradda deegaanka isbedelka imilada koonfur galbeed iyo tan dowlada federaalk ee soomaaliya ololoogan toddobaadka waliba uuse qayb kueya dadaalada dowlada iyo hay-ado deegaanka ee maxaliga iyo ankajaraan ilaalinta bacyada iyo xakameynta walyaabo bacda markaas deersiyi korta deegaanka walibana kulanka ku qayb galay maamulka degmada kan gobolka qaybo shalduwen ururada bulshada rayidka iyo mas-uuliyiinta wasaarado ankoreenkaana ku mid ah ururada bulshada rayidka ee qaybta ku hay kulanka iyo ku hadaleen sida markaas muhiimaya ingata ilaaliyowka deegaanka inti oo sharci iyo maxkamada nalasideerna un dadkaan walban aan sheegnay waajibaad badan noo saaran mas-uuliyad badan noo saaran mayna rajeyn intii oo mas-uuliyadaas itn si oo wadaniinimo leh reer deegaannimo leh un gudub doon haddii laheer mahadsantiin dhibaatooyodesidan iidan badanta bilaanta iidan ku wacyigeli doona bulshadana mayna raagsiinjaa walbadanaan ku sheega doona wasaaradda deegaankana eed iidan mahadsanta sinaan bacyaalka inay cudurro badan leeyin tusaale mayla raay soomaali hadda burburkii dhatan iidaa cuduradii unbada ahayd si un dhan wada aragne waxyaabaha kumid ee wali waaye marka bacyaalka naftirsha sababaan naga qaaya marka wasaaradda weli ku osaanahan sharco oo bacyaalkan lagu hortago kor oo ganacsatada dhankii oo meel raay xadgudubka sameeya walaan la rooji dib insheena oo kale sharci higow indhiyo arrintan isbedel degdeg araday waa laku qabado bacdan dhabaatadii waa las aragi hoolaha ka dhamadahay geediya qabsato enjige awlaadba ka dhamadahay ganacsiga warshadaha iyadana way ku garab taagan tahay saa la socotaan wasaaradda waxay leedahay flagships mise garbo kala gedisan ee ugu horeyso jamber of commerciga rugta ganacsiga marka inaan anagana viewgeena ku darsano ee aragtideenna ganacsatadana la invite gareeyo oo maaragtay ay ku yeeshaan input siyaasaddaas la dejinayo aadaan u recomendi gareynaynaa oo soo jeedinaynaa dhanka kale wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbedelka imilada koonfur galbeed diini cabdinuur maxamed iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka isbedelka dowlada federaalk ee soomaaliya iyo si wadajare faahfaahin uun kubiyon ujeedkaiyo muhiimada la kuleeyay toddobaadka wacyigelinta ku dhanka ee isticmaalka bacyada
dadaaladaas oo dhan wali leyla jeedayo ini deegaan cagaaran oo waara oo bulshada iyo dadkaba ka dhaqan ini la helo marka mas-uuliyaddan iyo meel raayos walaa wasaaradda leegunkumi bali wahaa inay deegaanka horumareyda walaa dhibaatadka ena ku reebta siyaasado iyo meel raayos sharciyada oo deegaanka lagu maamulama lahasaar marka insha allahu tacaala waajibaadkana nagu dulaan siyaasadoogas iyo sharciyada oo deegaanka lagu maamulo noola saara insha allah wali kale meel raayus ka dhiirigeliyaanaha iniyona meel raayus lishaana fikrada iyo talooyin lagu maafadi bacdu bacdu wali la sheegay inay hoola amaan dhimadaayaan geediya ka dhegda enjegaw dhulku boqolsan iyo kubadan taalaas marka dhibaato eedan weyn iyo meel raayus jaalajiyo fara badana ka hayta deegaanka shaad inaa qaadatid siiba gabdhaha dambiishood inay qaataan oo dukaanka ay tagaan waxood ayay soo adeegtaan ay sidii hore ahaan jirtay sababta hooyooyinkeena annaga ma ka aqli badnin ayagaana dhalay dambiilay kusoo adeegi jireen dadkaas hadda manaa waxaa waaye waa dadka hadda reer baadiyaha inta badan xataa bac ma isticmaalaan waxa ugu badan meelaha laga isticmaalo magaalooyinka waaye weli baadiyaha dambiishii iyo wixii yaa ka jiro marka annaga waxaa nagala rabaa aada inaa u ilaalin arrintaas afrikadan hadda anaga nagu soo dhow bac lagama isticmaalo kulanku lunku aransadaayo toddobaadka wacyigelinta ku dhanka isticmaalka bacyada way banaagado doone kuwalbadan ku bedeli doona arrimo isbedelka imilada deegaanka